dhegaystayaal mar kasta oo aynu hawada ku kulannaba barnaamijkeenna cawiiska washington qodobadaan idinku hayo waxaa ka mida dhaqamada guurka ee dalka south suudan iyo meelo kale oo ka mida qaaradda afrika iyo caalamkaba sidoo kale qaybtii heesaha iyo suugaanta ayaan iyaduna ka maqnayn caawa iyo cawayska intiinii toddobaadkii hore la socotay barnaamijka caweyska washington waxaad maqasheen dhaqamo kala duwan oo ka jira qaaradda afrika bal caawana aynu eegno kala duwanaanshaha guurka ee waddamada caalamka qaarkood aan ku horreeyo dalka jina oo aroosyada lasoo hooyo waa beriga ilaa lixda subaxnimo oo ay aaminsan yihiin haddii gabadhu ay ka soo daahda gurigeeda inay ku waaberiisato inay halkaa mashaakil ka dhacayo sida uu ii sheegay najiib ciise oo ka mida ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalka jina dhinacan arooska waxa soomaalida ay aadka uga duwan yihiin waxaa ka mid a n qodob runtii aada xiise ula ah soomaalida waxaan sameynaa arooska iyo aroosada waxaa la gelbiyaa galabtii oo malaha ereygan gelbintuba galabtaasuu ka yimid halkan waxaad arkaysaa waxay ku leeyihiin midba midku ka dhaqsiyo badan yahay malaha wuu ka nasiib badan yahay marka waxaa la sameeyaa subaxda hore waxaad arkaysaa aroosyada oo aroorta hore lagaa horkeenayo gawaaridii isdaba taallo oo ubixii ku socoy aroosadii iyo arooskii ay saaran yihiinoo kamrooyinkii lala wareegaayo alsayda horeba gabadhi gurigeeda la geenaayo marka waxaan idhi malaha malaha shiinaha galbin loogama yaqaaneen subxin iyo malaha barkaysi magac kale malaha u yaqaanaan
oo barqintaasi aad sheegtay marba haddii aroornimada hore la hoynayo lixda subaxnimo aad iyo aad marka wiil aan wada shaqeynaa wuxuu igu yidhi maalin niyow arooskeygaa jira e emo waa wiil jina marka wuxuu igu yidhi ha waa chinese waay wiilku wuxuu leeyahay ninka waa yar waa dhag kaloo dhakhtarahoo sideenoo kale dhalinyaraa marka wuxuu leeyahay maxaan ku idhaahdaa niyaho waxaa jiruu yidhi gabadhu markii guriga wuxuu yidhi qolay isku xiraysaa dhaqanka waxaa kamid oo yidhi qolay isku xiraysaa qolka markii ay isku xirto marka wuxuu yidhi waa in loo heeso oo banaanka la istaago oo marka lasoo sasabo si ay guriga uga soo baxdo haya marka wuxuu yidhi niyaho waxaa maaragtay fursad qaaliya ii ahaan lahayd inaad gabadha xataa luqadaada ugu heesto si banaankay iigu soo baxdo waa tahay
aad iyo aadaan ula yaaba runtii waxa waan ka cudur daartay waxaan ku idhi niho had mugta haddaad xata hees soomaaliya oo kaala erag haddaad uqaado xataa oo gabadhu inaad ma aragtay inaad qaylinayso un ay ku dareemayso ee meelaha aysan dhadhaminaynin so soo calal xanuun maaha
ya inaad inaad ninka uga tuurtayaad xabad qaaciyahe
aad iyo aad waa hagaag sidoo kale ee tirada haweenka la guursanayo ayaa iyagana caalamku ku kala gedisan yahay caalamul islaam waxaa sharci ah inaan afar xaas wax ka badan ninku guursan karin halka wadamo badan oo reer galbeedka ahina sharcigoodu dhigayo in ninku aanu guursan karin hal xaas ka badan bal haddaba ismaaciil farjar oo istuudiyaha ila jooga aan weydiiyo dhacdooyinka guurka la xidhiidha ee uu ka maqlay dalalka kenya iyo south suudan
sahray horta dee sheekooyinku way xiise badan yihiin oo dabcan inaga diinteena islaamku dee afar dumaray inoo ogoshahay waa tahay mka inkastoo hablaana marka talabaad lala gursadana halkaa masayr badanna uu ka dhaco laakiin dal keniyo kale waxaa ka dhacdayba in nin boqol iyo soddon dumara uu guursaday hadda waa boqol iyo soddon dumara boqol iyo soddon buu guursaday marka boqol iyo soddonkii ma u wada joogaan mise qaar baa dhintay qaar buu furay say wax u socdaan waa oday la yidhaahdo ninka khatarta sahray nin wariye ah oo ka tirsan telefishinka aljaziira ayaa booqday ninkan wuxuu ku nool yahay galbeedka dalka kenya marka boqol iyo soddonka dumaree uu guursaday shan iyo afartan ka mid ah xilligan la nool waa tahay waxay u dhaleen laba boqol iyo labiyo lixdan ciyaalah imise awou noqonayaa de way badan yihiin carruurtiisii qaar tuulo dhan buu keligii ku nool yahay sahray waa tahay ninka khatarta ahna lagu magacaabaa ninka haye arrinta xiisaha waxa weeye dumarkiisa lambarru ku kala gartaa xilligan waa sagaashan jir laakiin wuu taliya aroortii gurigi soo hor fadhiistaa dumarkao dhan baa soo xooma ciyaalkii dhalan marka tuulo dhan nin shirinaya weye waa waxaad moodaysaa dee qowmiyada nin nin u talinaya marka biilkooda iyo noloshooda iyo siduu u daberaa waxaas wadada dadkii xal xaas bay la kadeedan yihiin weriyaal kaloo si u sii kuur galay oo iyana arrintan soo bandhiga waxay sheegeen dee tuulo dhan mar hadday noqdeen beeraha la falanayaa de waa la shaqaysanaya waa dee wadad caadiya tuulo dhan oo nool weeye waa marka isagu taladii unbuu gudoominaya marka dadkii halka iyo labada iyo murankii keeni jiray dee inaga ilaa afar baa laynoo ogolayay diinteena islaamka iyo hahe marka ilaa afarta dumarka inuu xafilayaan inaan ka masayray mar dee boqol iyo soddon nin guursadayba
mar baa dib mid lala guursada Ha.
xataa haweenka Ha, qolkii iyo midhku iskuma dhaamaan arrinta kale kasii xiisaa badan waxa weeye hahe dalka south sudan oo aan mar booqday haha iyaga qudhooda waxay leeyihiin sheekooyinka ugu cajiibsan waa tahay qabiilka dhiinkaha la yidhaahdo kale waa qabiil ka mid a qabiilada ugu badan koonfurta suudaan Mhm.
haddeer ninku markuu guursanayo kale waa inuu gabadha iibsadaa lacag buu ka bixinayaa may lo' buu ka bixinayaa haye lo'da u joogta marka marka een, markuu ninka iibsay gabadh isaga iskale haye marka nin axmed jaamac Ah, aadan la halka- yidhaahdo halkaa ii qaba ismaaciilow Hmm, gabadhii wuu soo iibsaday haye isagaana leh haye haddii markaa ay gabadhii isku xumaadaan hmm.
ma dib buu usii xaraashayaa mise dan baa tidha uu iska qabayaa ma isagu dhinaciisa wax ka yimaade haye mise gabadha dhinaceeda haddii ay gabadha ka yimaadaan hadday gabadha ka yimaadaan gurigooda hadday tagto waa la soo dilayaa waa loo soo kaxaynaya waa lasoo xidhxidhaya waa loo keenaya haye isaga iskale isagu haddii uu markaa mashaakilka abuurana isagu hadduu abuuro isaga fasaxaya ilan isaga wax iibsanaya markuu fasaxa gabadhii mar kalema la iibsanaya iyadoo oo second hana dabcan marka sheekooyinka iyo qaar kale oo xiise badanba mid nin ka mida een, dadka aadka u deganaa wakhtiga badan een, dalka south sudan een, ayaan kala sheekaystay oo loogu magacaabo axmed aadan jaamac axmed waxaad ku kulanteen jubba axmed waxaan ku kulannay magaalada jubba ee xarunta oo dalka south sudan bal adiga iyo axmed sheekada idin dhex martayna aniga dhegaystayaashuba aan u wada joogno wallaahi dee dhaqamo fara badan bay leeyihiin qabiilo badan bay u kala baxaan qaar dhingaa la yahdaa dhingadu dhaqan gaaray leedahay qaar waxaa la yahdaa nuweer dhan- dhaqan gaaray leedahay yacnii dhaqanoodu aad iyo aad bay u fara badan yihiin qaar baa dee hablaha lo lo lo lo ku kala guursada qaar baa dee muxuu ahaa en en aanadba gabadha dee adigu yeelanayn ilaa aad lixdan lo a ka bixiso Een, dhaqankooda aad buu fara badan yahay dee yani waa dad dee qaarkood qaawan oo aanba dee muxuu ahaa diinba lahayn qaar waa k- haddaba dadkaa kiristaanba kiristaan noqonaya qaarkood waa waxa weeye dee boqolkiiba soddon baa islaamka marka xagga islaamka laga eego boqolkiiba soddon baa lagu tilmaamaa laakiin haddaynu s- balkal qaadno markaad leedahay n n gabadha ma yeelanayso ilaa aad lixdan lo-a bixiso n waxaa la sheegay qabiilka dhinkahoo kale inuu caadooyinkaa leeyahay Een, waxaad arkaysaa nin dee ilaa soddon afartan sano jiro oo dee lixdankaa halaad dee raadinaya oo lixdankaa loodaa doonaya inuu dee bixiyo Een, laakiin dee gabadhaada iskale cid ma garanaysa kugu haysata waxyaabaa ku cajabgeliyaad aadka ula yaabto markaad dhaqanada eegtid adoo maan ku haya dhaqanadii soomaalida maxaa ka mid ah wallaahi waxaa dhaqanada aada uga midaan aada ula yaabay waxaa ka mid a dee dee dhaqankaas dee dee naagta aad iska yeelanayso oo kale waa dhaqan aad loola yaaba waxaa jirtay maalin aan naag soo qaaday Een, anoo ka yimi magaalo ku taalla een, xaggan een, yey marka waxay yidhi naagtii nin askariyaa qabay askarigii waa yani naagtaas waa dilan tahay maadaama ay dilan tahay waxaan ku idhi maxaa tiri waa ninka iyaa ku dilay baan ku dhuxti ninkaygii bay dilay waxaan u marka miyaad ka tegi karin kama tegi karin ba tiri oo dee lixdan halaad buu iga bixiyey ma garata yani waa ku qanacsan tahay dilmada au dilay waxaana ku leedahay wasaq yani markaa waxa laga yaaba dee inuu xaabeeyo ma garanaysaa dee aanu caadi ahayn lama garata horta dhaqanka aadka iga cajibiya waxa weye dee naagta aad ka yeelanaysa sida xoolaha ku daba taagan aanad yani dee kuweenu waxaba laga yaabaa dee adoo wax kasta ka bixiyey inay si yar saga dhaqaaqda ama dee reerkoodu ta reerkoodu waa gacanta kusoo qabanaya oo kaxaynaya hadda ma garata dhaqan kale aad kaleyaabiya waxaa ka mid ah qabiil kaloo maruuli la yaado hadda meeshan aanu ka shaqayno oo xaggan een, etoobiya xigta yani anagoo gawaari wadana waxaan aragnay naag- niman dhowr nin oo qa- na- na- gabadh yar waa xidhan tahay marka labada gacmood bay ka xidhan tahay xarig baa lagu jiidaya waa joojinay waxaan war maxaa dhacay oo waxay aadeen nin odayaa la siiyo ninkii bay ka cararaysaa ninkii baa loo sii wadaa marka dee lixdan kun buu ka bixiyey isaga iskale moogta Ma garatay? dhaqamada ay leeyihiin waxaa ka mid ah yani waxaad arkaysaa dee yani ninbaa wuxuu guursanayaa shan naagood Een, waxaa laga yaabaa dee shantaa naagoodba hal naag tii ugu horreysay lix qol baa laga yaabaa gurigu wey lix qolba mid baa degan waadba mid iyo adda- de- jaarankayga dee waxaan aaminsanaha gurigan dad badan degan yahay lakiin markaan si- usii kuurgalay waxaan ogaaday hal baa aroortii ku- taa ugu horreysa kulli ku wada shaqaynaysa adigu waxaasaad qabanaysaa adigu kaasaad qabanaysaa adigu kaasaad magaranaysaa isaguna dee habeen boqol buu uu yahay haddaba garata lo-doo kale waxaa la yidhahdaa meelaha qaar lagama cunuba oo waa la- waa la daawadaa qura n maxaa ka jirta arrintaa aad iyo aad bay looda dee nimankani u- ay ugu kalsoon yihiin waxay aad weyna kala dhacaan oo hadda dee dagaalada badankeed haddee magaaladan abiye lagu sheegaye dee batrool ka dhacay batroolka leh waxyaalaha badanaaba la isku dilo waxaa ka mid a laba qabiilaa dego qalabta qabiilkan masiiriya la yahdo carabtu ay ka- ka soo jeeda iyo qabiilka dhingaa la yahdo waana lo'li lo'daasunbaa arrintu ka qaraxdaa aad bayna lo'da u jecel yihiin oo lo'da dee waa lo'da waa nin walba wuxuu ku dee siduu yaranta kaga bixin lahaa unba ku dadaalaa waa tahay markaasoo kale soomaalidu waxay odhan jirtay waaba yaabo ma yara haatan aynu jalleecno qaybtii halabuurka iyo heesaha oo ay marti noogu tahay fanaanada kaltuumbacado waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa inoo haya qaybtii saddexaad ee waraysigaasi uu dhowaanta kula yeeshay magaalada hargeysa Een, markaynu leenahay een, aadamaha kolba waxbaa lagu suurayaa jacaylkii waxaynu kusoo suuraynay qofkiinu qof ka mida yahay waxaynu ku suuraynay een, wakhtigii iyo weliba waayihii qofkii biniaadamka ku sugan yahay qof kastaa ku yahay waxaynu ka soo hadalnay oo aynu bulshadii usoo sheegnay een, qaybihii kala duwanaa inaanu qofkii inaanu qofka kale la sinayn qofku qiimaha kolba halka taagan yahay Een, hees kale waxaa jirta iyadoona ka hadasha tiirka nolosha maxay ahayd heestaas Een, tiirka noloshu waa horta waxa weeyaan waa jacayl buu ka bilaabmaa Een, qoysna uu ku- uu ku dhammaadaa marka waxa weeyaan laba qof oo isjecel oo noloshoodii tiirkii nolosha taagay oo waxa ay ku dardaaraysa leedahay een, yaanu een, nolosheenna eh, mar haddii aan iscalmanay yaynaynu kala tegin heeskaas marka waa dardaaran weyn oo iloobayla maxaa kaalilahi ala soranaya
waa run haa dardaarankii dardaaran ugu dambeeye weeyaan dabcan dee horta biniaadanku laban weeyaan oo midno dardaarankii unbuu fuliyaa midna uu ka baxaa marka waxaan rajaynayaa inaan heeskaasi inta badan aan ku guulaysano marka marba haddii tiirka nolosha la yidhi waa in tiirka nolosha laysoo haado haa waa inaan la adkeeya labada dhinacba waa hagaag dhegaysa haboon heestaasi tiirka nolosha iyo weliba codkii dahabiga ahaa ee kaltuun xasan waaliya kaltuun bacdo
Ayaynu kala tegin kalaa waxaa ku goyn lahaa haddaan tiirka noloshiyo ayaynu tagne ayaynu tagne ayaynaynu kala tegin baan ka tuhooyiyo ilaa tani iyo waagii jacayligu tallaalma igu sii igu sii tagmaayo ilaa tani iyo waagii jacayligu tallaalma igu sii igu sii tarmaayo kala waxaan ku go'in lahaa addaantiirka noloshiyo ayayneen tagneen ayayneen tagneen ayaynaynu kala tegin een suugaantaada marka laga yimaado een oo aada u bada aada u ballaaran in badanna aan laga gayoonayn maanta iyo berriba haddii la wado een waxaa jira suugaano kala duwan een waxaad ii sheegtay in aad ah, fanaaniinta hobolada afarta maarso aad ka tirsanayd een xiliyada berigaa dabaysha kacan ku jirtay inaad ah, dhallinyaradii kacanka xilligaasi hawsha sugada ka mid tahay iminkana waxaad ka mid tahay een bahda fanaaniinta aadka loo dhegeysta dhinaca soomaalida bulshada ay dadku dhagahooga aada ugu raaxaystaan En fanaaniintii hore marka la eego waxaa jira fanaaniin aada u caan ahaa hadday noqoto cumar duunle kuluc hadday noqoto maxamed saleebaan hadday noqoto hadday noqoto cabdo xamar qoor fanaaniin aada u caan ahaa baa jira kaltuun maxay ka heshaa fanaaniinta hore keebay ugu dhegeysi badan tahay keebay sugaantiisa xiisaysaa Een, anu horta fanaaniinta gebi ahaantoodba horta anuu salaamaya kuwii hore iyo kuwii dambeba inta i maqlaysaba anigoo dhammaantood een, walaalahayga bahdayda fanaaniinta salaamaya Een, horta fanaaniintu horta ma kala jecli laakiin waxa weeye nasiib heesaha ay ku qaadayaan ayuu maadaragta qaarna ku cajabiyaa Een, matalan kasoo qaada imiga eh, fanaanad hees toban hees hadday qaada hal hees aan ka jecelaha jira wiilashoo kale sidaasi la eg laakiin anu markii een, fanka yaraantaydii haddii aan ka hadlo waxa aan jeclaan jiray inaan codkeeda aan ku daydo horta fanka waxa weeyaan horta ta u horeysa anigu fanka ma dooran waxa weeyaan anigoo yar ayaa soo galay laakiin markii aan aqliyaystay een, meelaha toddoba jir eh, sideed jir aan ahaa een yar fahmay inaan heesi karo awal wax la xafidsiiyo baan heesi jiray laakiin markii baan isku dayay inaan qaadi jiro inaan qaado heeskan oon jeclaan jiray een, een, shakaroon hees hees ah hees ay qaadi jirtay ayaan jeclaa iyo jamhuuriyadda jabuutina waxaan ka jeclaa een, oon macal danskeeda iyo siday u ciyaarto aan acting garan jiray een, allah u naxariistee marxumadii een, nadiifa xaaji aan maxay ahayd aan isku dayi jiray inay sidai wax usoo samayso iyo aan sameeyo Een, fanaaniintana dabcan mid iyo hees baan ka jecelahay laakiin dee waxa weeyaan hadda ma soo koobi karo haddii aan idhaahdo waxaan jecelahay baan sheegayaa waa hagaag kaltuun haddaynu geesta kala eegno een, suugaantaada kala duwan een, bal heestan aynu wada maqalno waa hagaag Een, waxaa ka mid a een, sugaantaasi amaba heestaasi kala duwan sidigdhe sidigdhe sidigdhe waxa weeyaan waxaad moodaa in laxanka hanaanka heesta een, ereyada iyo weliba luuqdaada cajiibkaasay isu saaran yihiin fasaxnimo iyo weliba waxaa ka muuqata een, ereyo aada u wanaagsan yaa yaa curiye heestaasi Een, waxaa curiyay allah u naxariistee abwaan hadda een, wuu inaga maqan yahay cali mooge geedi oo hobolada afarta maaris ka tirsanaan jiray ayaa heeskaasi curiyay riwaayadna way ku jirtay aan dhignay Een, marka lixinkana waxaa sameeyey cabdiraxmaan cali xirsi oo ah, muxuu ahaa jabuuti jooga Een, miisigana waxa ay tumay een, bashiir xanuun gebagabada een, ereyga ugu dambeeya waa ku dambaysiyaan filayaa een, sugaantii markaynu soo dhammaynay dee waa kaltuun iyo bulshadii soomaaliyeed hadday yihiin dhegaystayaasheedii asxaabteedii dadkii faaniska ahay taageerayay qoyskii qaraabadii fanaaniin miyaad salaamaysaa gebagabada haddaan ku dambaysa adiga oo shir wacan horta ku salaamaya oo ila joogo barnaamijkan quruxda badan ii soo daadihiyey Een, aadna waad ugu mahadsan tahay waxa aan salaamayaa een, shaqaalihiina v o a baan dhammaantood salaamayaa Ee, waxa aan salaamayaa een, soomaali oo dhan ayaan salaamaya meel kastoo ay joogaanba waxa aan salaamayaa bahda fanaaniintayda oo saxaafadda abwaan intoo dhanba iyagoo isku duuban baan salaamayaa waxa aan salaamayaa een, magaaladan hargeysa oon ku suganahay shacbigooda een, aadka u wanaagsan ayaan iyagana sa- salaamayaa waxa aan salaamayaa een, jamhuuriyadda jabuuti oo dalkaygii ah ayaan salaamaya shacbigooga waxa aan salaamayaa markaan ka imaado een, maxay daan ehliyadayda oo dhammaan ubadkayga hooyaday walaalahay iyagoo isku duuban ayaan iyagana salaamayaa london oon ka imiday asxaabtaydii iyo faamiligaygiiba waan salaamayaa aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal taasi waxay ahayd kaltuun xasan waaliye kaltuun bacdo oo ka mid ah een, fanaaniinta caanka muddooyinka dambe loo dhagaysta sugaanteeda si weyn bulshada soomaaliyeed u dhageystaan islamarkaana martii noogu ahayd barnaamijkeena caweyska washington Een, kaltuun waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga na soo siisay aad iyo aad aad u mahadsan tahay adaa mudan walaalo
Thank you.